بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacnoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee ururweynaha alqaacida oo soo saaraya bayaan tahaniyadda ah oo ku socda shacabka reer khaza iyo mujaahidiintooda kuwaas oo loogu hambaliyeeyey guusha ay ka gaareen dagaalkii ay la galeen maamulka sahaynada madaxweynaha cusub ee maraykanka oo donald trump xalay loo caleema saaray kuna dhawaaqay in xukuumaddiisa ay soo gebagabayn doonto dagaalka ay ku lugta leedahay ee ka socda dunida dhanka kalena ballan qaaday inuu gacanta ku dhigi doono marinbiyoodka banama iyo jasiiradda greenland maalinkii saddexaad oo xidhiir ah magaalada khaza uu ka hirgelayo heshiiskii xabad joojinta iyo meydadka boqolaal shuhaddo ah oo laga helay burburka hoostiisa maraykanka oo cunnuqabateen saaray madaxda militariga suudaan madaxweynihii hore ee maraykanka jo baiden oo shaaciyey sababta ka dambaysay inuu u hoggaansamo awaamirta yuhuudda uguna deeqo hub weliba oo ay u baahdaan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa hoggaanka sare ee ururweynaha alqaacida ayaa soo saaray bayaan bogaadin ah oo ku socda shacabka muslimka ah ee reer khaza iyo mujaahidiintooda kuwaas oo loogu hambaliyeeyey guusha ay ka gaareen dagaalkii ay la galeen sahaynada shan iyo tobankii bil ee lasoo dhaafay haddaba warbixintan soo socota wuxuu walaalkeen xaaris cabduqaadir ku eegayaa qodobkaas iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada khaza bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida islamarkaana ay baahisay mu-asasada warbaahineedda asxaab ayaa lagu bogaadiyey guusha weyn ee ay gaareen muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yahuudda kuna qasbay inay ogolaadaan heshiis maxabis wadaarsi ah oo lagu duleeyay yahuudda furfurasho kadib waxaa bayaanka asxaab ay baahisay lagu yidhi waxaan ugu hambalyeynaynaa ehelkeena ku nool khaza iyo walaalaheena mujaahidiinta ee sharafta badan guusha weyn ay kasoo hooyeen macrakada duufaanul aqsa waxaan alle ugu mahad celinaynaa in uu xoojiyo quluubta dadka ribaadka kaga jira filistiin kadibna uu siiyey guushan weyn kadib markii ay soo martay habeeno adag oo ay taabatay dhibaatada gaajada iyo xanuunka heer ay yidhaahdeen goorme ay imaanaysaa guusha allah ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu bayaanku isdul taagay mafaahiimta guusha iyo nasriga marka wax lagu bidhaansanayo qur-aanka kariimka waxaana lagu yidhi ummadeena aan jecelnahay mafaahiimta qur-aaniga ee nasriga waxaa ka mid ah inuu alle addoommadiisa waafajiyo sugnaanta astaamaha guushaasi ee ka muuqda qasada masaajida iyo qur-aanka ku astaysanna waxaa ka mid ah inuu alle fashiliyay damicii cadowga oo aanay xaqiijin wax ka mid a hadafkii ay usoo duuleen way ku hungoobeen inay hubka ka dhigaan ragga wax iska caabinta wayna fashilantay rajadoodii ahayd inay ka takhalusaan mujaahidiinta siina gumaystaan khaza iyo in maxaabiista muslimiinta ay kusii haystaan xabsiyadooda kuwa iyaga laga haystaan ay xoog ku furtaan amaba ay reer khaza ay ka barkiciyaan guryahooda ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu-asasada warbaahineed ee asxaab waxaa intaas sii dheer inay yahuudda u hoggaansameen shuruudaha dadka jihaadaya oo cadowga gaarsiiyey dil iyo gumaad badan dhibaatada khaza gaartay isugu jirtay dilka iyo abaartana waa nasri weyn iyo inay heleen labada wanaag midood alle waxaan u weydiinaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo dhaawacooda bogsiiyo kuwooda xanuunsanna caafiyo faqiirkooda iyo daciifkoodana u naxariisto ee lagu yidhi bayaanka hogaanka sare ee mujaahidiinta oo hambalyo iyo bogadin u diraya reer khaza iyo mujaahidiintooda ayaa yidhi munaasabadan oo alle siiyey walaalaheena guusha weyn iyo inay cadowga kaga saramareen iimaanka iyo jihaadka waxaanu halkan uga diraynaa tahniyad midda ugu sarreysa oo ku qoran kalimaad ifaya allena waxaan u weydiinaynaa in uu waafajiyo inay oogaan diinta una hiiliyaan shareecada daahirka ah muslimiinta oo idilna waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan walaalahooda khaza iyo qadiyadooda daahirka ah dhammaantanana waxaa waajib noogu ah inaan ka toobadkeenno khudlaanka aan ku sameynay khaza iyo filistiin oo aan xilligan ku taageerno hanti hub iyo wax waliba aan awoodno si gaar ah inaan u duceyno qadiyadooda faafino wanaagooda baahino ummaddana waa inaan ku burino inay la xidhiiraan reer khaza si la isugu kaashado mawjadaha duufaanta al aqsa ee soo socota taas oo ciribteeda noqon doonto alle iidankii xoreynta masjidul aqsa iyo guud ahaan filistiin ayaa lagu yidhi bayaanka asxaab ee baahisay ee lagu bogaadiyey guusha oo allah siiyey muslimiinta khaza muslimiintu ha ogaadeen in saameynta macrakada duufaanul aqsa aanay halkan ku ekayn aan ku dadaalno inaan sii wadno masiirada muqadaska aan ku gaarayno beytulmaqdes wayna imaan doontaa maalin ay muslimiintu ka argoostaan yuhuudda waana maalinka uu dhagaxa iyo geedkuba u damacayo dhiigga yuhuudiga isagoo odhanaya adoonkii allow kani waa yuhuudi dhabarkeyga dambe ku jira kaalay oo dil ilaa maalinkaas laga gaarana qof waliba oo muslim ah ha sii wado diyaargarowga waana jihaad ciribtiisuna waa uun shahaado ama guul ayaa lagu soo khatimay bayaanka hambalyada ee bogaadinta ee ku socota muslimiinta khaza kana soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida dhinaca kale waxaa maanta oo talaado ah taariikhduna tahay kow iyo labaatanka bisha rajab xagga kalena kow iyo labaatanka janaayo labada kun shan iyo labaatan ay ku beegan tahay maalinta saddexaad ee heshiiska xabid joojin iyo maxaabiis wadaarsi ee looga dhawaaqay magaalada khaza waxaa saacado kadib ku dhawaaqidda lagu iclaamiyey inuu hirgeli heshiiska ay xaaladda iyo jawiga khaza ay u egyihiin kuwa dib ugu soo noqonaya sida ay magaaladu ahayd ka hor cudwaankii yuhuudda weliba muuqaalada burburka iyo raadadka wixii dhacay ay ku dambeeyeen magaalada kooxaha difaaca madaniga ee marinka khaza ayaa waxa ay sheegeen in tirada shuhadada ee meydadkooda laga soo helay gudaha burburka ee deegaanka rafax oo keliya ay gaartay boqol soddon iyo toddoba ruux wixii ka dambeeyey markii ay dhaqan gashay xabad joojinta khaza dhankooda xooga muqaawamada waxaa war ka soo baxay saacadihii u dambeeyey lagu xaqiijiyey in wejiga labaad ee howlgalka maxaabiis wadaarsiga uu dhici doono wakhtigii loo jaangooyey oo ah maalinta sabtida ee soo socota taariikhuna ku beegantaha shan iyo labaatanka janaayo dhinacyo kale oo warbaahinta ah ayaana waxaay mas-uul yahuudiya kasoo xigteen inuu sheegay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ku jiraan in maalmaha sabtida la qorsheeyey in lasii daayo maxaabiista iyagoona ku adkeysanayaan ballankaas sida uu warka u dhigay khaza waxaa shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay martigelisay duqeymo wuxuushnimo yuhuudda aysan waxba u reeban islamarkaana ula kaashatay xulafadeeda kale oo uu horboodayo maraykanka wuxuu xafiiska warbaahinta ee maamulka khaza uu sheegay in muddadii cudwaanka ay yuhuud boqol kun oo tan mutafajiraada u adeegsadeen duqeymihii ay fulinayeen muddo afar boqol iyo toddobaatan maalmood oo xidhiir ah waxaana ka dhashay burbur siddeetan iyo sideed boqolkiiba oo ku dhacay dhismayaasha magaalada khaza qiimo ahaan khasaaraha maaliyadeed ee duqeymahan wuxuu xafiiska warbaahinta ee maamulka khaza ku qiyaasay wax ka badan soddon iyo sideed bilyan oo dollar si kastaba ha ahaatee sabar dheer kadib waxaa reer khaza ee maanta dareemayaan isbeddel ay ku xaqiijiyeen sugnaantooda taasoo keentay in cadowga uu ku horkufo isagoo dulaysanna soo fadhiista miisaska wadahadalka islamarkaana u hogaansamo qodobada ay gacantooda ku qoreen qaar ka mid ah mas-uuliyiintii muqaamada ee uu dilay muddadii uu dagaalku socday waxaana maanta oo la joogo maalinka saddexaad ee xabad joojinta la filayaa in si habsami leh loo dhammaystiro tallaabooyinka kale ee isdhaafsiga maxaabiista iyo maraaxisha kale iyagana qaybta ka ah waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa maalinta sabtida soo socota la rajeynayaa in dufcada labaad ee maxaabiista la qorsheeyey in lasii daayo ay labada dhinacba isdhaafsan doonaan maalinkaasi sabtida iyadoona ay xusid mudan tahay in dadka loo soo deynayo filistiiniyiinta ay ku jiraan xubno horey uu maamulka yuhuudda u duldhigay xukuno adag balse ay dantu ku khasbayso inuu sii daayo baryana kuma imaan arrinkaasi sida xusida mudan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا يا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay munaasabad xalay ka dhacday magaalada washington ayaa donald trump loogu caleema saaray hogaamiyaha afartan iyo toddobaad ee dowladda maraykanka isagoo beddelaya madaxweynaha xukunka ka tegey ee jo baidhan trump oo muddo soddon daqiiqa ah ka hadlayey golaha aqalka kongareeska maraykanka ayaa sheegay in go'aannada uu qaadanayo uu marka hore ku salayn doono waxa dan ah ee maraykanka ugu jira waxa uu weerar afka ah ku qaaday xukuumaddii ka horeysay ee jo baidhan isagoo dhanka kala sheegay inuu burin doono awaamir fara badan uu horay u soo saaray xisbiga dimuqraadiga muddadii uu talada hayey sidoo kale madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa ballan qaaday in ciidamadiisa uusan lugaha u gelin doonin dagaal cusub isagoo taa beddelkeeda sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii ay u soo gebagabayn lahayd dagaalada ay washington kaga jirta dibadda wuxuu sidoo kale iclaamiyey dagaal dhaqaale oo ka dhan ah dowladda shiinaha oo uu aaminsan yahay in biijiin ay tahay midda keliya ee washington kula tartami karta suuqyada caalamiga ah arrimaha sidoo kale hogaamiyaha maraykanka xalay uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa inuu gacanta ku dhigi doono gacanbiyoodka muhiimka ah ee banama oo uu sheegay in qodistiisa maraykanka ay kaga baxday lacaga malaayiin dollar ah ayna dad badan uga dhinteen balse hadda uu noqday mid iyaga lagu gumaysto oo xukuumadda banama ay soo saartay awaamir canshuure xaddaaf ah lagu saarayo maraakiibta halkaas isticmaasha wuxuu sidoo kale ballan qaaday inay gacanta ku dhigi doonaan jasiiradda greenland ee ku taala waddanka denmark halkaasoo uu sheegay in shacabka deggan ay danaynayaan in maraykanka ay ku biiraan isagoo xusay sababta ay jasiiraddaas u qabsanayaan oo uu ku sheegay in dowladaha ruushka iyo shiinahaba ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan sidaa darteedna iyaga oo ka duulaya amnigooda qaranka ay waajib ku tahay in greenland ay gacanta ku dhigaan haddaba barnaamijka waxaa maanta nagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan al faatix oo ka mid ah soo saarayaasha caalamulyoom oo falanqeyn iyo isdultaag ku samayn doona khudbaddii xalay uu jeediyey trump maxamed ugu horrayn soo dhowow khudbaddii uu xalay jeediyey trump haddii aad daawatay maxaa kaaga baxay bismillaah waad mahadsan tahay suheyb xalay khudbaddii trump waan daawaday iyo qaabkii u dhacday munaasabadii caleemasaarka xilka uu kula wareegayey trump waxaa ka muuqatay deganaan iyo isla weynin waxaana laga dhihan karay in hadaladii uu jeedinayey aysan nidaamsanayn si ka duwan jo biden markii la caleemasaarayay sanadii labada kun iyo labaatankii mararka qaar trump hadallo ku tuurtuur ah ayuu ka dhawaajinayey xataa waxa uu sheegaya dhan ma ahayn kuwo qodobaysan ee wixii niyaddiisa ku jiray ayuu ka sii daynayey khudbadda trumpna si guud marka loo eego waxaa la dhihi karaa waxay ahayd khudbad uu ku soo bandhigayey afarta sano ee muddaxileedkiisa hadda u bilaabatay ajendayaasha u qorshaysan waxa uu qaban doono siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha gudaha dhaqaalaha iyo sida uu wajahi doono taxadiyaadka xukuumaddiisa ku horgudban trump hadalka uu jeediyey waxaa si aad ah ula dhacay dadka amerikaanka shacabka amerikaanka oo wixii ay ku doorteen ayuu ka dhawaajinaya sidana wax ka qaban doono sicir bararka waxa uu yiri waxaan nahay dalka leh keedadka ugu badan ee shidaalka iyo gaaska waan ka faa'iidaysan doonaa arrimaha caafimaadka ayuu ka hadlay inta badan wuxuu fakti hore khudbadiisa diiradda ku saarayey waxa shacabku u dheg taagayaan daakhilka amerikaanka markii taas uu ka soo jeestay ayuu umuuraha khaarijiga iyo arrimaha kale lamacaamilka dowladaha uu soo hadal qaaday si guudna waxaa la dhihi karaa wuxuu ku digtay kooxaha dimuqraadiyiinta oo uu sheegay inay ahaayeen kuwo aad u xun wadankana ay halis geliyeen wuxuu ku dhawaaqay inuu cafiyey kun iyo shan boqol oo ka mid ah dadkii ku lug yeeshay weerarkii lagu galay xarunta kongareeska maraykanka sanadii labada kun iyo labaatankii markii xilka uu ka degayey arrinta kale ee xusida mudan waxay tahay in weli ku adkeysanayey inuusan aqoonsanayn doorashadii biden oo kusoo baxay laakiin isaga lagu ceyriyey wuxuu oranayey dimuqraadiyiinta ayaa ku shubtay doorashadaas sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday weerarkii lagu dili rabay ka dhacay gobolka pennsylvania oo uu sheegay in la doonayay in isaga qudha looga jaro marka ninka noocaas ay u hadlay waxaana muuqatay in uu ku diganayay xisbiga dimuqraadiga ee ku adkaaday tani waa siyaasadda umuuraha dibadda iyo midda khaarijiga oo laysku sidkay kumanaan ka mid a ciidamada amerikaanka ayaa u sacabatumayey markii hadalkaas uu jeediyey waxa uu yidhi ciidamadeenna waan ka joojinaynaa kulug lahaanshiyaha dagaalada dunidanna waxaa hareeyey cunfiga iyo dagaalada tani waxay ka dhigneed in maraykanku uu doonayo inuu iska xadeeyo ugu yaraan dagaalada dibadda uu kaga jiro xisbiga midigta xagjirka ah wuxuu caan ku yahay in uu la soo shir tago halhaysyo siyaasadeed oo ah inay doonayaan in amerika weyn ay dhisaan in ay yareeyaan qarasha ku baxa arrimaha dibadda trump wuxuu aaminsan yahay in dagaaladii maraykanku dibadda uu ka galay ay ahaayeen kuwa ciyaar ciyaar ah haddana la doonayo in dagaaladaas lasoo hafjaro waxaa ku sidkan in dagaalka ukrain uu soo gabagabayn doono in ciidanka maraykanka ka dagaalamaya dhammaanba meel ka baxsan xuduudaha amerikaanka gudaha wadanka lasoo gelin doono cidda ugu daran ee khasaari doontana waa yurub waxaan ognahay in saldhigyo waaweyn maraykanka uu ku leeyahay magaalada stuttgard ee dalka jarmalka iyo wadanka talyaaniga iyo qeybo ka mid ah ee qaaradda yurub dhankeeda bari saldhigyadaas waxaa laga yaabaa inuu raro oo gudaha maraykanka uu geeyo halkaasne amniga qoomiga maraykanka uu ka difaaco sidoo kale taliska ciidanka maraykanka qaaradda afrika ee africom loo yaqaano oo dagaal culus kaga jiro dalka soomaaliya ayaa laga yaabaa in isbeddel uu ku yimaado oo trumpa uu saaro oo ciidanka maraykanka soomaaliya oo kale uu ka saaro horena maraykanku waxay kaga baxeen wadanka niger ee qaaradda afrika qarashka kaga baxo maraykanka arrimaha dibadda ayuu aad u dhimi doonaa n g oyo iyo dowlado afrikaan ah iyo kuwo dhaca qaaradda aasiya oo arrimaha difaaca uu ka caawin jira maraykanka ayaa la filayaa in waxaas oo idil hadda ay waayaan marka trump waxa uu rabaa inuu ka dhabeeyo halhayskiisii siyaasadeed ee doorashada oo uu odhanayay waan soo gabagabeyn doonaa dagaalka dabeeqadii sanadii labada kun sagaal iyo tobankii markii trump uu sii dhacayey ballanqaadidii uu sameeyey waa uu ka dhabeynayay waxaana ka mid ahaa ciidamadiisa oo kala baxay soomaaliya afghanistan uu kasii dhammaanayay oo imaaradda islaamiga afghanistan heshiis uu la galay marka waxay ka dhigantay in amerikaanku uu rabo inuu soo gebagabeeyo fuuqbaxa dhaqaale iyo fuuqbaxa military dibadda uu kaga jiray muddo ka badan labaatan sannadood arrimaha trump uu ka dhawaajiyey xalay khudbadiisa oo kusoo qaatay gudaha maraykankana buuqa iyo sawaxanka ka abuurtay waxay ahayd inuu yiri dhammaan ciidanka maraykanka waxaan ka ruqsaynayaa kuwa isku jinsiga ah qoomuluudka wuxuu yiri rag iyo dumar waxaan ahayn maraykanka lagama ogolo wuxuu shaqada ka eri doonaa askar fara badan oo dumar ahaa haddana rag isku bedelay iyo kuwo rag ahaa oo dumar isku bedelay oo nidaamkii dimuqraadiga ee qoomuluudka aad u faafinayay ay saameeyeen ciidanka warbaahinta maxalliga maraykankana aad ay maanta u hadalaysay in kumanaan ka mid ah qoomuluudka ciidanka maraykanka sufuuftooda ku jira shaqada looga ruqsayn doono maraykanku wuxuu hadda doonayaa inuu dib u soo nooleeyo ruuxda tadbiica cilaaqaadka yahuudda iyo dowladaha dawaaqiyadda carabta iyo xataa kuwa cajamta ee wadamada caalamka islaamka trump sanadadii uu xilka hayey wuxuu ka shaqeeyey sidii go'doominta uu kaga qaadi lahaa maamulka yahuudda sayuuniyadda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta filistiin wuxuu dib boorka kaga jafay cilaaqaadkii u dhexeeyey imaaraadka carabta iyo yahuudda cilaaqaadkii u dhexeeyey suudaan iyo yahuudda cilaaqaadkii u dhexeeyey yahuudda iyo wadanka almaqrib ama morocco iyo cilaaqaadkii u dhexeeyey baxrain iyo yahuudda oo safaarada ay kala furteen meelaha qaar kuwo kalena iyadoo loo madlan yahay trump uu ku dhacay doorashooyinkii hore hadda wuxuu doonayaa baa laleeyahay in dowlado ay ka mid yihiin qatar urdun iyo sacuudiga uu saaro tareenka tadbiica cilaaqaadka ee dhanka yahuudda laakiin arrintaas waxaa darbo ku noqday howlgalkii duufaanta alaksa oo runtii hakeeyey ololihii caadiyiinta cilaaqaadka falanqeyaashu waxay sheegayaan in aala sacuud mar hore ay safaarado ka furan lahayd magaalada talaabiib haddii aysan dhici lahayn camaliyadii barakeysneed ee duufaanta alaksa taas oo runtii cagta ku dhufatay khiyaanadii ay wadeen maraykanka iyo dowladaha dawaaqiidda carabta hadda oo xooga muqaamada filistiin ay ka adkaadeen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ma rajo badno in dowlado ay ku dhiiradaan in maamulkaas yuhuudda ee taagta daran ay awoodi waayey inay ku guuleysto dagaalka ka dhacayay buqcadda kooban ee ghaza hadda cilaaqaad lala samaysto oo laga heebeysto marka trump waa laga yaabaa in tallaabooyin oo ku cadaadinaya dowladaha ee dawaaqiidda khaliijka uu qaado oo ah ina uu yidhaahdo amnigiina ma sugayo iiraan ayaana idinku soo fasaxayaa haddii kale caadiyey cilaaqaadka yuhuudda aad la leedihiin arrintaas waa waarid laakiin marka dhan kale loo eego way ku culustaha dowladaha dawaaqiidda carabta sababtoo ah hoogalka duufaanta laksa ayaa wax badan banaanka soo dhigay duufaan laksa ma ahayn keliya darbad military oo looga naxsaday yuhuudda waxay ahayd wacyi caam ah oo ummadda milyaarka ee muslimka ah ku faafay maanta qof walba oo muslim ah wuxuu yaqiinsan yahay in yuhuudda laga adkaan karo haddii loo sheegi jiray waa la tusay waxaa kasii daran muddada shan iyo tobanka bilood ah oo kufriga caalamiga ah mashriq ilaa iyo maqrib ay isugu tageen buqcadda iyo raggii ka dagaalamayay ee magaalada khaza ayna loodin waayeen marka trump wuu isku dayaa wax walba oo yuhuudda ugu nusraynayo laakiin ummaddan rag ayay leedahay waxaana rajaynaynaa in tatbiicaas uu ceel ku dhici doono sidii uu ugu dhacay todobadii oktoobar sannaddii labada kun saddex iyo labaatankii بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa madaxweynihii hore ee maraykanka xilkana ka degay maalinnimadii shalay joe baiden oo dhiibay waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaa mar la weydiiyey waxa ay yuhuudda ugu oggolaadeen adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan ee lagu xasuuqay shacabka reer khaza waxa uu baiden sheegay isagoo isku dayey in xaqiiqda uu qariyo in gudaha talaabiib uu gaaray siddeed maalin kadib howlgalkii duufaanta al aksa isagoona la kulmay benyamin netanyahu waxauna sheegay inuu kala hadlay duqeymaha iyo adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan balse dood in muddo ah qaadatay kadib uu u oggolaaday adeegsiga wax walba oo hub ah waxa uu dhanka kale baiden waraysigiisan ku dhex qirayaa inka maraykan ahaan ay iyaga horay u geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay ku beegsadeen dad aanan waxba galabsan sida xasuuqii baarliin iyo kuwii horoshima iyo nakazaki ee dalka jabaan iyagoo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xukuumadda washingtonna ay dunida ilaa hadda kaalinta koowaad ugu jirto inay tahay dalkii ugu horreeyey ee adeegsaday bam nukliyer ah sidaa darteed netanyahu isagoo midaas deliishanaya ayuu naga codsaday adeegsiga hub walba innagana waan u oggolaannay wax walba ayuu yidhi netanyahu ayaa baiden ku yidhi horay ayaad u samayseen wax walba duqaymo ballaaran ayaad ka geysateen baarliin waxaad rideen bab nukliyar ah waxaad disheen kumanaan dad ah oo aanan waxba galabsan si keliya aad guul uga gaartaan dagaalka jo baiden ayaa ugu dambayntii waxaa hadalkiisan laga dhadhansanayaa in dhinacyadu ay si buuxa iskugu waafaqeen xasuuqa abriyada reer khaza iyo in gumaadka ay ku wadaan ilaa shacabka dhulka filistiin ay barakacayaan taasoo ah riya ay in badan ku tahmayeen sahaynada balse yuhuudda iyo inta naasnuujisa uu ugu horreeya maraykanka ayaa ku hungoobay tallaabadaas waxayna kayaanka sahaynada maanta ku qasbanaadeen in iyaga oo madaxa fuurarinaya ay ka baxaan gudaha khaza xilli askarta benyamin netanyahu ay jiidayaan bakhti fara badan dhabarkana loo saaray khasaare tirabeel ah aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta maraykanka ayaa cunaqabatayn saaray madaxda golaha milatariga dalka suudaan oo ugu horreeya jenaraal cabdilfataax al burhaan sida inta badan ay daabacayeen jariiradaha ka soo baxa bariga dhexe waxaa lagu waramayaa in xukuumadda washington ay cunaqabatayn ku soo rogtay dhammaan ciidanka iyo hoggaanka milatariga suudaan waxayna dowladda maraykanka u sababeynaysaa cunaqabatayntan ay ku soo rogtay milatariga suudaan in jenaraal cabdilfataax al burhaan ciidankiisu ay duqeymo xooggan ka geysteen goobaha la ilaaliyo sida xarumaha caafimaadda iskuullada iyo suuqyada iyadoo intaa ay dheer tahay in lagu eedeynayo ciidanka suudaan inay joojiyeen oo ay gebi ahaanba cunaqabatayn saareen gargaarkii bini'aadanimo ee gudaha u geli jiray dalka suudaan waxayna xogtu intaasi ku daraysaa in cunaqabatayntan ay saarnaan doonto in muddo ah jenaraal cabdilfataax al burhaan iyo ciidankiisuba waxay dabcan middan ku soo beegantay ayaa la dhihi karaa xilli toddobaadyo ka hor sidan oo kale ay xukuumadda washington cunaqabatayn ugu soo rogtay maleeshiyaadka r s f ee loolanka kula jira milatariga suudaan iyadoona xilligaas loo jeediyey eedeymo kala duwan oo ka fara badan kuwa hadda loo jeediyey milatariga waddankan xogaha ayaa intaasi ku daraya in ujeedka ugu weyn ee uu maraykanku hadda cunaqabataynta u saaray milatariga suudaan aysan ahayn duqeymaha iyo tacadiyaadka kala duwan ee uu ku eedeynayo inay ka geysteen gudaha dalkaasi balse arrinku uu middaa ka duwan yahay oo ay xukuumadda washington ka soo horjeedo soo dhowaysiga uu waayahan dambe soo dhowaysanaya cabdilfataax al burhaan dalalka ruushka shiinaha iyo iiraan waxayna xukuumadda washington hadda isku dayeysaa inay qaaddo tallaabo walba oo ay ku jarayso cilaaqaadka dalalkan iyo suudaan iyadoona cunaqabatayntan la saadaalinaya in ay sii socon doonto ilaa cabdilfataax al burhaan uu u muuqanaya mid u soo dheganuglaaday dhanka maraykanka xarigiisana ka furanaya dhanka xukuumadaha moscow beijin iyo tehraan israa'iil ma aysan gaarin hadafkeedii ahaa burburinta xamaas waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska wall street journal oo aan maanta ku soo qaadan doonna xubinta sida ugu horrayntii xogta majalladdu ay tibaaxayso xukuumadda benyamin netanyahu ayaa si aad ah ugu guuldarraysatay inay gaarto ahdaafteedii ugu waaweynaa oo ugu horreeyey inay burburiso kooxaha muqaawamada filistiin iyo in ay musaafiriso shacabka reer filistiin waxay warbixintu leedahay taa beddelkeed ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ballanqaadyadiisii oo idil ayaa noqday riya maalmeed waxauna isaga oo madaxa foorarinaya uu oggolaaday heshiis xabad joojineed waxaa lagu xusayaa warbixintan oo uu qoray marcos walker in kooxaha muqaawamada filistiin ay guulaysteen iyagoona gudaha marinka khaza markii heshiiska xabad joojineed uu hirgalay ku soo bandhigay cudud ciidan oo aanan marnaba la dhayalsan karin waxaana middaas waaga ku bariisay maamulka gumaystaha yuhuudda oo iska dhaadhicinaya misna dunida u sheegayey inuu loodiyey dhammaan awoodihii kala duwanaa ee ay lahaayeen kooxaha muqaawamada filistiin maantana ay yihiin koox yar oo ku dhex jirta godadka hoose ee khaza awoodna aanan u lahayn in mar dambe ay ku soo ragaal celiyaan fagaaraha dagaalka waxa uu dhanka kale wargeesku sheegayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu dagaalka ka soo baxay isagoo si aad ah loo dhadhansiiyey jaxiimada laguna qasbay benyamin netanyahu ciidankiisa in ay firxad ka noqdaan fagaaraha dagaalka warbixinta wargeeskan oo dheereed ayaa dhinacyo kala duwan waxay taabanaysaa sida maamulka gumaystaha yuhuudda uu ugu fashilmay damacyadiisii kala duwanaa waxayna khubaro badan oo ka faallootaa arrimaha bariga dhexe una dhowndoloosho siyaasadaha kala duwan ee dhinacyada ay tibaaxayaan in haddii xitaa dagaalku uu dib u bilowdo benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisu ay lugaha la sii geli doonaan jaxiimo ka daran midii hadda ay ka soo baxeen guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى